kulanoo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin qoys daaradda gurigooda ka helay dahab qiimihiisa lagu qiyaasay toban milyan oo dollar sheekadii adeegto iyo maryan oo mar kale mas afka uga gashay iyo weliba maankiyo qalbiga miyirka ku raaco midabkaagan dahabka mawla ku siiye meeshaad ku nooshahay malin iyo habeen ku dulmeerayaayoon muuqa ka radisha murayadii hablaha ee qurux lagu manaystay waa kuma fanaanka mukhtaar maxamed cali bulshadu se ii taqaano waa dalmaryar horta
aynu ku bilowna ee guud ahaan bini'aadanka dunida ku nooli aalaaba waxa ay iska xil saaraan oo ay ku hamiyaan sidii ay hanti u yeelan lahaayeen amaba ugu yaraan ay ugu xoogsi tegi lahaayeen sida ay baahidooda u daboolaan waxa iyana nolosha laga bartay inaanu marnaba qofku ku qanacsanayn waxa uu haysto ee uu mar lay raadiyo sidii uu uga soo badin lahaa balse waxaa mararka qaar dhacda inaad si fudud u hesho hanti aanad weligaa ku riyoon amaba aanad filanaynin inaad heli doonto waxaynu in badan maqallaa qof ku guulaystay bakhtiyaa nasiib oo helay hal milyan oo dollar amaba qof abaalgud loo siiyey adduun intaasi la mid a waxaase farxadii waa naxdin kugu noqonaysa haddii aad mar qudha meel aan ka fogayn guriga aad deggan tahay aad ka hesho adduun gaadhaya toban milyan oo dollar caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa haatan istuudiyowga ila joogta caasha waxay soo akhriday sheeko la odhan karo waa mid lagu noqday maalin taajir amaba maalinku milyaneer caasha horaa loo yidhi siin alla sanqarh ma leh bal sheekadaasi nooga dhac sheekadan sahray waa sida aad sheegtay horta nasiibkan waxaa yeeshay qoys ka kooban aabe iyo hooyo oo isqaba marka labada lamaanaha isqaba iyagoo iska lagu baxsanaya oo gurigooda deerkiisa ku wareegaya siday socodkaas ugu jireenoo gurigooda hareerihiisa ugu wareegayan ba waxay arkeen wax dhaldhalaalaya waa lagu leexday waxay bilaabeen inay fiiriyaan wixii waxay ahaayeen dhalaalku waaba sii badan yahay marka waa alaab kolley meel aad loogu xasiliyey oo aad looga taxadaray oo dhulka lagu aasay markay waxay tiri haweenaydii baa bilowday markay ogaatay bay tiri war meeshaan xaalad kalea ka jirtae kaalay way isugu tageen markay isugu tageen waxay ku bilaabay marka inay meeshii qodaan ay faagaan faagaan faagaan mise waxaaba ku jira gasacado bir ka samaysan oo ay ka buuxaan shilimaad dahaba shilimaadkan dahabka ah anigaas waan soo gaaray oo waxaa la dhihi jiray abutaano marka wuxuu ahaan jireen dahab sidiisa shilimaad iska ah oo meel isaga jira oo kayd ahaan loo dhigto laakiin markii loo baahdo la farsamayn karo la farsamayn karo waaban usoo joogay iyadoo la farsamaynayo meelaha dahabka inta la geeyo laga soo dhigayo sed inta kale waa iska kayd maalintaad u baahato baad soo samaysanaysaa waan soo gaaray waa tahay n marka kuwaasuu ka samaysan yahay shilimaad dahaba waaye marka marka shilimaadkii la tiriyey ay soo saareen waaba dhowr gasacdo fara badan oo lagu cabeeyey marka kun iyo afar boqol oo xabaa ku jirta waa tahay oo dahabkaas farxad bay meel isla dhigaan waayeen wayna xaqiijeen malaha waa dad malaha arrintan hore u garanayay laakiin dahabkaasi ilaahi hadda waxaa laleeyahay meel laga leeyahay ilaahi hadda cidana ma oga iyaguna waxay ka heleen markaa guriga ay deganaayeen agagaarkiisa agagaarkiisa ay ka heleen marka nin baa laga waraystay oo arrimahan falanqeeya oo la yidhaahda david hall oo waa profesor shilimaadkan iyo waxaan malaha aqoonu leh marka wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa buu yidhi lacagtani in ay lahaayeen qoys malaha hore u deganaan jiray agagaarka oo meeshaasi kayd ahaan ugu aastay oo malaha dhintay intaysan u sheegin ciddii ka dhexli lahayd oo meesha ku ogaan lahayd deetana ilaahay reerkan markaa ku beegay maanta oo sidaasi ku qaatay reerkan ilaahay ku beegay wata caasha markaa ma la sheegay dahabkii qiim ahaan intuu noqon karo waaw markiibaa hore laga qiimeeyey dahabkaasi qiimihiisa sare waxaa lagu qiyaasay toban milyan oo doolarka maraykanka markaa bal qiyaas adoo iska socdo lagu baxsuun u socda in toban milyan oo meel kasoo ilaahay meel kaaga soo saaro oon haddana cidi kugu haysan waa nin walowba allahaa sug marka haddii ilaahay wax kula damco gurigaaga daaradiisaabaad ka helaysaa reerkii helay ilaa iyo hadda magacooda way qarinayaan oo wax walba waxay ka dhigayaan sir laakiin in dahabkaasi shilimaadkaasa inay heleen way sheegeen nasiibkaana yeesheen dadka inay u sheegaanna way rabaan in tobankan milyan dahabkan lagu qiyaasay qiimihiis in laga daba yimaadana malaha cabsi bay ka qabaan laakiin waxaa aad loogu badanaya sare in hantidan reerkii lahaa aanay nooleen
haatanna waa qayb kale oo ka mida sheekadii taxanaha inoo ahayd ee adeegto waxay toddobaadkii hore inoo joogtay maryan oo maamadii ay baabuurka isku soo barteen guri keentay balse xaliimo ay suuqa adeegu doonatay maryana looga tegey maamadii guriga lahayd oo lagu magacaabo faadumo sheeko la yaab iyo argagax ku noqotay maryan ayaa dhex martay iyada iyo faadumo waa kan xasan kaafi qoyste oo halkaasi inooga sii ambaqaada
faaduma oo sugula ayd firaaqaday maryan u helayso si ay indhaha uga xanjayso baa waxba ma kaadsane hadal u soo faarumaysatay oo tidhi haye inanta cusubee xamar maanta u yahay meel hor leh bal ii warran maryan magacaagu sowma aha haa eeddo maryan oo si uba baqaysaa tidhi oo waxaan ku weydiiyey weligaa maanta ka horow xamar ma aadan iman miya maya eeddo weligay maanta ka horow xamar ma iman dhegta unbaan ka maqli jiray maryan baa ku jawaab celisay allow ku magan waxaan ka xumahay inaad fursad aad u weyn dhumisay waxbase ma lahoo haddaad gadaal ka soo gaartay faadumo markay intaa tidhi bay musqusha aaday iyadoo hadalkii u furan yahay meeshii inay ka wadana rabta goobta waxaa joogtay inantii kale faadumo u adeegaysay eeddana ay u ahayd inantu waxay fahamtay dabinka eeddadeed faaduma daadinayso iyo dantay ka leedahay dhanka kale waxay ka masayrsanayd tan baase ku soo korodhay meesha gabadha sagal baa la yidhaahdaa waana mid fariida habartu intay maqnayd bay maryan hoos warbixin kooban oo digniina uga dhiibtay naamaqal waxaan filayaa inaad garan karaysid dulucda sheekada iyo waxa lagu koolkoolinayo hadalkii oo dhan isilaali anaa runta faraha kaa saaraya waxaan kaaga doonayo ma leh oo tani aniga waa eedaday aabbahay la dhalatay ha yeeshee waa afbiinshaarad waxaan ku nool lahay waa dabaqaad iyo been sagal oo si u baqaysaa tidhi faadumaa soo gashay sagaloo maryan ku haysata maryan oo indhihii soo baxeen dhiilla xumina wareentay waxay ku dhoweyd inay cagaha wax ka daydo dambaase celinaysa awal qof faraxsano wixii la weydiiyo u dhugleh bay ahayde faaduma waxay u timid qoftii oo weji kale iyo muuqaal kale leh sina uba salkacsan faadumo waxbay tuhumtay mase garan in sagal cirbad maryan ku durtay sagal intay hoos maryan uga iljebisay bay iska baxday faadumo meeshay awal fadhisay bay soo fadhiisatay iyadoo hadal maagan iyo inay maryan tubta ku soo riddo waxayna tidhi maryan waxaan ku weydiiyey eeddo dhar miyaadan sidan maye intaan qaba waxaan ahayn oo dhara mabalihi laakiin intan baan ku iimaan qabaa maryan oo indhuhu dibadda yihiin baa ku jawaabtay faaduma intay kacday oo armaajo ku dhowayd furtay bay guntiinooyin aad khafiif u ahee ka buuxay soo cantoobisay waxayna ku soo sayrtay maryan dhabteeda waxaad rabtid ka xulo iska bedel calalada xunee uskaga badan naasagal bal dacas la kaalay ama iska bedaa halkanaa kuwa cusub yaaliine iyadoy faan ka tahay faadumaa tidhi meelaan ka dheerayn bay soo jiiday mise maxaa dacasa maryan cagteedaa la eegay kuway u malaynaysay inay la egyihiin bay soo dhufatay oo u soo tuurtay maryan awal cagacaddaan waxba ma dhaamin dharkii lagu soo tuuraye baraafuunku ka soo haadayaa wax kale ahaa weli far uma fidin inkastuu dhabteeda saaraa dacaskii sidoo kale harag waraabaa alla u tuuray qof sidii maantaoo dhan ordaysay ama shaqo aad u adag hayay bay neeftuur ka bixi weysay naxdin iyo baqdin darteed maryan iyadaa qof aan waaye arag ah ahayne horay ka fahmi lahayd shaqada gurigaasi u furnaa kadib markay aragto guntiinooyinka iyo dacaska tirada ka batay haddana aan dadkoodii loo jeedin maryan oo far u fidin la waxyaalaha la siiyeyna inta ka wiswistay taabashadoodaba ka cabsanaysa baa faaduma aragtay qaadanna weysay xaajadaas mudday u sugtay mise nuuxsiba ha sheegin intiiba waxaa soo galay dhowr gabdhood oo isjejebinaya dharka la qabo sida loo labisan yahay boorsooyinka sidooyinka dheere aad u yaryaree la lalminayo iyo carabada la lulayaa waaba wax kale waxay dalaq u soo yidhaahdeen goobtii maryan iyo faaduma joogeen salaan iyo haahaah been ahee aad u jeedid baa bilowday sagal baa hoos ka soo dustay oo inta maryan meelaan eeddadeed ka arkeen iska tustay u iljebisay afmaroojis iyo gacmahana tilmaamo ku siisay maryan way fahamtay waxay tahay walowba ayan weli sii ogaan intay dhan isaga rogtay dharkii dusha ka saaraa go'ay huwanaydna isku sii hadoodishay bay sagal xaggeedii aaday iyadoo ka baydadsan colka meesha yimid iyo camaaryaleyda sunteeda sagal oo awaloo dhanba awaalaysay inay marun u soo baxdo baa inta garabka qabatay jikadii la gashay laba goobood baa loo kala jabay maryan iyo sagal iyo faadumo iyo kooxdii cusbayd sagal oo iyadu inkastay qofaan sidaa u da'weyneyn ahayd garasho saleh arrinta meesha taalan laxogoogaal u ah baa maryan inta kaxaysatay aad ugu qaadaa dhigtay waxa meesha lagu hayo
waa tahay sagal waxay ku guulaysatay maryan inay u digto sidaana kagamay hadhine way ka kaxaysay guriga waxaanay u shaqo geysay guri aan cidda ka fogayn oo deris la ah toddobaadka dambe ayaynu halkaasi ka sii amba qaadi doonnaa haatanna waa qaybtii heesaha iyo hal abuurka waxaa toddobaadkan marti noogu ah mid ka mida dhallinyarada fanaaniinta ah ee waayahan dambe aad loo jecel yahay gaar ahaanna ku dhaqan dalkan maraykanka mukhtaar maxamed cali waa fanaanka aad u taqaanaan dalmaryare wariyaha v o weda ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ayaa dhowaanta la kulmay ugu horreyna waxau weydiiyey bal magaciisa oo dhammaystiran sidii uu ugu baxay magaca uu ku caanbaxay ee dalmaryare iyo taariikhda fankiisa oo kooban bulshadu si ay taqaano waa dalmaryare horta laakiin aniga magacayga saddexan waa mukhtaar maxamed cali dalmaryarena waxaa igu baxday riwaayaddii ugu horreysay oon masrax lasoo fuulo oo la odhan jiray tuugadii toobad keentay oon ku jiraya magaca dalmaryare uu iska lahaa macalin bashiir maxamuud cabdi goormaa riwaadaasaa dhigta waxay ahayd sanadku markuu ahaa sagaashan iyo sagaalkii waxaana ku sameynay magaalada muqdisho waxaa iska lahaa riwaayadda macalin bashiir maxamuud cabdi loo yaqaano bashiir badan ilaa hadda xamar degan oo ahaa abwaankii ugu horreeyey oo isoo gacan qabta fankaygana kaalin weyn kasoo ciyaara cabdi tahliil oo weliba aan rabo jaaniskan inaan kaga faa'iidaysto aad iyo aada ugu xanuunsan magaalada muqdisho fanaaniinta soomaaliyeed oo ku nool northern americana aan runtii shir weyn aan ka yeelanay oon rabno mar dhow inaan program u sameyno aan ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inay aada u caawiso oo aada u xanuunsan aada iyo aad ayuu kaalin weyn uga lahaa fankayga waxaa ka mid ah allahu naxariiste awkuku allahu naxariiste bashiir ibrahim way fara badnaayeen laakiin intaas afartaas qof ayaan ka xasuusan karaa intii aada iyo aad weliba aan iloobi karin wakti weyn ii geliya fankayga heestii kuugu horreysay ama maslax la soo istaagteed oo adigu aad lahayd waxay ahayd hees la yidhaahdo soomaaliya macalin bashiir ayaa lahaa dalkii waad gubteeneeye maacirkaad degaysaan dadkii waa badlayseen maduul kalaad sugaysaan soomaaliye soomaaliye dulmigaad gelaysaa taariikhdaba daabici laa idinma daya oo dacaarteeda wada heli soomaaliye soomaaliye heestaasa iigu horreysay laxanka iyo mirahaba waxaa lahaa macalin bashiir maxamuud cabdibashiir badane dalmar markii aad fanka kusoo biirtay kabacdi waxaa haddana kusoo shaacbaxday oad ku biirtay kooxdii waayaha cusub bal ayagana xilsida kusoo gashay iyo xilligaad ku biirtay wallaahi aniga waxaan ka dhashay horta faamil aada iyo aada fanka aan faamil aada wadaado ah xagga diinta u badan marka xamar fankayga kusoo caanbaxay waa la iga soo kaxeeyey si fanka aan isaga dhaafo nairobi ayaan imiday ischool ayaan bilaabay iskuolkii markaan soo dhameeyey waxaan fanka lama joojin karo hadduu mar dhiigaaga uu ku beeran yahay ayaan la kulmay shiine oo kamid ahaa oo macnaha aas-aasihii koowaad oo ahaa waayaa cusub aniga isaga ayaa ka tashanay inaan koox la yidhaahdo waayaa cusub aas-aasno oon barnaamijkaas faneedkaas aan bilowno kadib kooxdii way weynaatay heeso badan baan ku sameynay anigoon weli si fiican heesihii iyo fanaaniintii kooxda waayaa cusub aan waktigan hadda ay ku jiraan aan la soo gaarin ayaan kasoo tegay maraykanka imida
kabacdi markaad maraykan timidna waxaad sii wadatay fankaagii fankayga ayaan halkaa kasii waday heesihii ugu horreeyay oon soo saaro waxaa kamid ahaa heesa dhunkasho iyo dayniile oon isla sameyno farxiye kabayare halkaas ayuu fanka kasii socday in muddo a laakiin fanka waan bareeg baan ka qaatay waxaan rabay barorta inaan nolosha dalka maraykanka aan la qabsado muddo dhowr sana a kadib laakiin fanka ayaan dib ugu soo noqday haddii aan ku weydiiyo waxaa jirta labada hees ee hadda aad soo magacowday ee ahayd dhunkasho iyo iyo dayniile bal heesa dhunkasho yaa sameeyey miraheeda iyo laxankeeda yaad ka laha miraha iyo laxankaba waxaa lahaa abwaan runtii aad iyo aada qaali ugu ah saaxiibka lilaahya aada u jeclaa runtii fankaygana aad aad aada gacan weyn ugu leh north america intaan aan joogay waa saalax nuur saalax doonyaale heesta dhunkasho anaa ka codsaday laakiin daniel isaga ayaa ii dhiibay waa runtii iyo heeso badan oo kaleeto heestii ugu dambeysa haddaan soo saaro oo aan u sameeya xaaskayga la yidhaahdo waan imanayaa heeso fara badan baa jira oo oo runtii aada iyo aada macaana oo aan aan oo isagu ii dhiibay runtii heesta dhunkasho waxaad cadays inaad ka codsatay ma dareen ama qisaadii ku qusaysay baad ugu maya aniga isagoo wada soconno uu heesta ii qaaday bejka ugu horeeya waxaan ku ihi saaxib heestan waa heestaydii heestan waan ka helay miraheeda iyo qaabka ay u socoto ayaa ah qaab aan aada iyo aada ii cajabiyey marka waxaan kala saasaaray waxaankana saa saaray runtii waxay codkayga maqashay aan ku wada nasana hablaha dhammaantood tii aanu dhaafaa aan dhulku meelug baada loo dhirto ay ku badanto indhihii ku dheehdiyo qalbiga uga dhigantee luquntada dheer iyo dibnahaga dhinka markan dhunkadaabay xadowi dhaqaaqda
عبلها دمانتو ديان دافا عبلها دمانتو ديان دافا عبلها دمانتو ديان دافا عبلها دمانتو ديان دافا دولكم مالو بادلو درتو اي كو بادنتو عندي كو دادي قلبي قوقا ديغنتي dhulka meelug baadi looga dhirtu ay ku badanto indhihii ku dheeda iyo qalbiga uga dhigantay luquntada dheer iyo dibnahaga dhinka markan dhunkadaabay xaduwi dhaqaaqda luquntada dheer iyo dibnahaga dhinka markan dhunkadaabay xaduwi dhaqaaqda
alla yaa cisag alla yaa cisag waxaad kabatadii ga warantaa bal dhaqamada kala gedisan iyo waxyaalihii kaleeto ee marka laga soo tago dhallinyaradaasi iyo noloshaasi Een, waxaa jira wax qofku markuu arko dhaqan ahaan aad uga cajaayib geliyo ama uu la yaabo ama uu la qoslo bal ka warantaas arrintaas ayada wallaahi waxaa iigu cajaayib badneyd een, waxaan degay magaalo aan ahaa qofkii ugu horreeyay oo madow ah oo dega Een, la yidhaahdo jamestown north dakota Een, kadib faamilo fara badan oo soomaaliya ayaa soo degay maalin walba marka anagoo jidka mareyna ciyaalka yaryar oo cadaanka aan ugu soo kala orday inay kalarka naga fiiriyaan na taabtaan Een, gabdhaha jilbaabka ka jiidaan dhahaan why you wearing this Een, waxyaabo noocaas oo kaleeto runtii aada u qosol badan laakiin muddo kadib way nala qabsadeen dhaqankanagii bay barteen halkaas ayaan kasii wadnay hawsha- ah, waxaan ku dhahdaa aan taas ay ugu qosol badnay uguna yaab badnay runtii waxaad iga warantaa een, ma tihid fanaan oo keliya oo heesa Een, sidoo kale waxaad tahay mlaxamayste een, aad iyo aad dadka hadda laxamadooda loo jecel yahay ugu laxamada qurxoonaa tahay Een, laxanka ma ka faqiran yahay heesta qaadisteeda iyo ma ka adag yahay runtii aada uga adag yahay because waxaad iska ilaalinaysaa een, heestaadu inaysan hees kale u ekaanin ama aad adigu hore u samaysay laxana hore u samaysay ama qof kale u sameeyey muusigaagu inuusan muusig kale u ekaanin Een, waxay kugu qaadanaysaa runtii waa jiraan laxamo easy oo hal mar tululub kugu soo daata oo weliba kuwa ugu macaan soomaalida ah hees hodan cabdiraxmaan qaadi la yidhahdo amoore ee, farxiyo kabayare ee, dhowr heesood heesta hooye hadda ugu dambeysay iyo hees kaleeto Een, aniga hees badan oo qaada laxmadu waa sameeyey Een, sida heesta amoor oo kaleeto anigii hodan oo wada joogna ay heesta warqad ii dhiibtay heestan dalmaro balaxame waxay u qaataan umalaynaya shan daqiiqo iyada dhanba waxayna noqotay runtii eh, Heesta oo- very aada iyo aada top u ah Een, waxay ugu kalif waxay ahayd ma aqoonin aniga runtii een, abwaan ama laxamiiste wadankan kama aqoonin markaan imid laakiin waxaan hayay heeso badan oo qaarkood xataa anigu aan qoray aan sameeyey Een, taas ay ugu kaliftay inaan barto aan isku taxallujiyo inaan aniga laxan samaysto kadib runtii dadkii kalaa la dhacay aniguna runtii waan waan waan ka helay sidii laxamada aan ula qabsaday isla markiiba halkaas ayaan kasii waday heeso badanoo runtii soomaalida caan ku ah oo laxmeeya baa jiro oo wadani iyo so- kuwa caadi isugu jira laakiin badanaa fanaaniinta kale ay qaado waa tahay dalbar een sanba wax badan kusoo jirtay riwaayadaa jishay gabdhaad la heestay ma jirtaa heeso markaad qaadid aad dee jacayl u dareentay qof kula qaadaya runtii jacayl aan u dareemayo qofka ila qaadayo ma igu dhicin eh, weli because waxaan professional unbaan isugu nimaadnaa fanaaniinta wax xiriir isugu nimaadno gabdhaha ah runtii gabdho badanaan la heestay north america degan iyo kuwo kaloo weliba em, ingiriiska iyo meel walba degan oon oon weli aan soo bixin waxaad noo soo doortaa bal heestii ugu dambeysay aanu kusoo gabagabaysanay barnaamijkeena tee baad nooga dhigi lahayd waxaan kaaga dhigayaa heesta macmac oo runtii ah hees bulshadu jeceshahay laakiin aniga jacayl saas aan igu haanin hees iska simple iga ahayd heesta macmac waxaa sameeyey maxamed amiin eh, maxamed doolarar oo halkan degan ah hees sameeyey uu ii dhiibay heesan ku sameeyey heesan ku laxmeeyey Een, laxanka iyo mirahan isagaa laxankan anigaa le oo codkeeda iga maqasheen maankiyo qalbiga miirka ku raaco midabkaagan dahabka mawla ku siiye meeshaad ku nooshahay malin iyo habeen ku dulmeerayaayoon muuqa ka radisha murayadii hablaha ee qurux lagu manaystay macaanee quruxee mac mac macise xabiibti mukhtaar aad iyo aad ayaad umahadsan tahay adaa mudan aad iyo aad waxaan u salaamayaa shaqaalaha v o e da iyo adigoo saaxiibkay cabdikaafi aad baan idin salaamaya
macaankiyo qalbiga miyirka ku raaco midabkaagan dahabka mawlaa ku siiye meeshaad ku nooshahay malin iyo habeen kudulmeerayaayo muuqa ka rarsha heestaasi ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii cawayska washington toddobaadka dambe intaaynu kulmi doonnana waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo caways wanaagsan
malindiyo habeen kudurmeerayayo muuqa kalbasha murayadii hablaha ee qurux lagu manaystay macanee wadaneeri macise xabiibtii murayadii hablaha ee qurux lagu manaystay macanee wadaneeri macise xabiibtii